ina lilahi wa inaa ilahi raajicuun walaalkii cabdixaaji gabdoon oon dhihi karo walaal keliya ma ahayne boos aaba ayuu ii joogay xalay saacadda markay ahayd tobankii habeennimo salaada subax ka hor ayuu ilaahay ku oogsaday isbitaalka daarushifa ee magaalada muqdisho xanuun miyaa hayay maalmihii dambe cabdi adigu cabdi markii la fiiriyo dadiisa sideetimeyada ahayd cabdi m ma ahayn nin unbuuqa ma ahayn nin wuxuu ahaa ilaahay caafimaad badan siiyey noloshiisana inta badan caafimaad ayuu ku dhamaystay cabdi saacaddaa dhammaatay waxaa muddo hadda sanad laga joogo waxaa ku bilowday cudur dhinaca neefta ah neef mareenka ah taasi oo dhowr mar loo dhigay isbitaalka daarushifa iyo isbitaalka ismaan aadan cadday loo dhigay waa kasoo kabsaday waana fiicnaaday laakiin shal oo dhan wasaaradda warfaafinta ayaan wada joognay oo ku kaftamayna ku sheekaysanaynay cabdi oon arrimo famil ka hadlayna cabdi waxa waaye caafimaadkiisa shalay aada u fiicnaa waxa aniga murug badan igeliyey urkutaalona igu reebay waxa waaye shalay mataqaana farxaddii aan wada qaadanay marka waa qof walbana saacaday leedahay waktigay leedahay cabdi ma ogoleen dibad dalka dibadiisa ogol ma ahayn ilmihiisa inta badan dalka dibadiisa ku nool yihiin walaalihiis waa diiday inuu dalkiisa ka tago wuxuu dhihi jira mar walba ummadaydan dhibaatada la qaybsanaa dalku wuxuu ahaa nationalistic ah wuxuu ahaa aaba saxaafadeed ayo ayaan ku tilmaami karaa cabdi wuxuu ku dhashay magaalada jigjiga kun iyo sagaal boqol soddon iyo sideedii qiyaastii wuxuu wax ku bartay oo kusoo barbaaray magaalada muqdisho wuxuu ka baxay iskoolka leegada isla leegada ayuu macalin ka noqday ilaa iyo konton iyo toddobadii macalin ayuu ka aha leegada wuxuu kaloo kasoo shaqeeyey degmo magaalada golweyn ee gobolka shabeellada hoose kasoo shaqeeyey oo macalinimo kusoo shaqeeyey wasaaradda warfaafinta oo aabe ugu horreeya aabaa raadiya qur-aanka ku furay kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo kood markii qaybta soomaaliya raadi musul la bilaabahay cabdi wuxuu mataqaanaa kusoo biiray lixdan iyo kowdii ayuu kusoo biiray raadiyo muqdisho lixdan iyo saddexdiina waxaa loo qaaday raadiyo moscow halkaasi oo macnaa cabdi uu ahaa tiimkii ugu horreeyey ee lagu aasaasay laanta af soomaaliga raadiyo moscow dhabti cabdi sheekooyin badan oo la yeesho wuxuu ii sheegay laanta af soomaaliga markuu tegayey inuu soomaali asagiyo nin kale ay ka ahaayeen isla markaasna uu ahaa ninkii tababaray oo afka soomaaliga baray wariyaashii ruushka ahaa ninka iyo naagta george caps iyo naagta kaloo meesha ka shaqeynaysay ninkii af soomaaliga baray inuu ahaa cabdi ilaa iyo kun iyo sagaal boqol kun iyo toddobaatankii moscow ayuu ka shaqeynayay inkastoo marmar dalka imaan jiray kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo kowdii ayaa waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada genaraal maxamed bare taasi oo ahaa kun iyo sagaal boqol ilaa kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii ilaa sideetan iyo kowdii kadib wuxuu noqday agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo afar sana ahaa waxaa loo bedelay kadib wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ugu dambeyntiisa cabdi wuxuu ku qornaa wasaaradda arrimaha dibadda inkastousan ka howlgelin cabdi wuxuu ahaa nin mataqaana dalkiisu wax walba kala weyn yahay wuxuu ahaa nin aan qabiil aaminsaneen ina ilaa ilaa rajo cabdi xaaji wuxuu ahaa nin nationalistiga wadani dalkiisa dadkiisa jecel